aadka wanaagsan ilahay markuu tilmaamaya jannada lagu galo waxaa ka mid a kuwa carada qariyo dadkana iska cafiyo wallahu yuxibu lmuxsiniin marka hijradu waa saas waa wax un wey sifada labaad oo yani alkala- kalaamu dunya fi lmasjid ama alkalaam fi lmasjid masaajidka oo lagu dhex sheekeeyo masaajidka oo dhex lagu dhex lagu hadlo lagu dhex hadlo waa waa wax yani dhibaato weyn nagu hayo oo nafteenina si aan ooga goyno ay aragta habeen iyo maalin haddii la sheegay yani ma aqaani meeshay naga marayso ya masaajidka markaan soo galayno soo cibaado oo maana soo aaday de mar haddaad cibaado masaajidka usoo aaday inta lagu jiraayana way wayanta masaajidka haddaan markaas iska dhex joogayna oo bahan lahayn haddaan iska dhex joogayna ku dhex nagaanayna oo bahan lahayn laakiin toban daqiiqaa laga yaaba inu masaajidka dhex fadhido qofka noogu dadaal badanaa qofka shan iyo toban daqiiqa meelaha dhex fadhiya masaajidka waktiga aadaanka soo gelayo ama agaarkeeda qofka kale waxaa laga yaabaa inuu soo galo waqtiga intii ayada ahayd haddana haddii masaajidka lagaaga tukan waayo masaajid ma dadka qaar waxaa jira afka baan ka amuska dhibaatada jirto ajiib qofka yani hadalka yani maba iska reebi karo laazim inuu hadlo wato masaajidka meel lagu aamusa soo ma maxay tahay waxaan kugu dhagana adun intaad aan aamusna le daqiiqad waa kadan adadaa aamusna toban daqiiqa bal aamusnaan oo digrin ma dhici karto qof qofka dhiciisa ka ambulaan ya marka kalaamka masaajidka kalaamu dunya meesha meel du- addunya uma ah meel addunya ma ah masaajidka in baadida lagu yahdiyo waa la diiday in lagu sheekeeyo waa la diiday hadalkaagu inuu kor aado lama ogola haddaad xataa daruuri qof la hadlayso waxaa loo inaa hoos dhegta u saarto hadday badaruurinka sugi lahaada inta masaajidka laga baxayo haddii kale hadlin laba nin oo masaajidka ku dhex sheekaysanayso ayuu arkay si cumar radia allahu canhu masaajid geeskiisaa fadhiya igu yeera wy igu yeera waa loo yeera xageed ka imaateen bui marka waxay sheegeen inay dadkii magaalada madiina degan aysan ahayn ay ka imaadeen marka martinimada aada kor ka imaateen oo dad tuulooyinka iyo duurka ka yimid atiin baan idinku cafinayaa la awjactukuma waan idin ciqaabi lahaa fii masjidi rasuulillah sala allahu alayhi wasalam miyaad ku hadlaysaa oo hadalkiina la maqlaya hadalkiina miyaa la maqlaya yani waktiga dadka fiican jooga masaajid markii la soo galo cid hadlaysaa ma jirto qof la arkay cibaadadu cibaadadu isku mashquulin jiray lan waxa usoo gala qasadka usoo gala meesha waa cibaado ma aha hadal telefoonkan haddana lagu imtixaamayna maysa wadanin ayagu hadday waran lahaayeen waxba kama bedeleen nolosho adduunyadu waxba kamayna bedeshay dadka wanaagsan leanna iimaankooda iyo qiintooda ka weyne adduunyada adigaa lehe iyada kuma laha lakaana weyna yeelataan ya weyna yeelata way nagu qasabtayba inaan salaamanka xasadinin banaankii bay nagu haysataa markaad masaajidka imaanana ayadii baa tab talaaba bay noo noo dhiibata waxay leeda ma daban kartid mana xiri kartid way nagu qasabtay salaabankii salaabanka ini baa saddex jiri laana tobanka tobanka waan tukanen soo dhibaato maa salaabanka inaan iska xirno way sheekada inaan iska dayno way masaajidka inaan ilaalo way kalaam dunya iyo kalaam caadiya iyo sheeko caadiya masaajidka maa maxalkiisa marka waa dembi masaajidka dhexdiisa oo lagu hadlo sheekh su-aal Mm.
baa dhamaysay dadka dhalinyaro waaye macnaha laba nin oo saaxiiba ah ayaa arrimo sira ka sheekaystay macnaha arrimaha iyaga dhexdooda ah oo gooni u ah oo dadka babliga aan u ahayn Mhm.
yacni waxyaalo waxaa u sheegtay ama business aan ku saabsanaada wax labadiina markaa qaasini ah oo kalsooniya saaxiibtinimo aad isugu sheegteen Mhm.
isagii marka wixii public uu ka dhigay oo yacni dad kaluu la sheergaa wixii adu maaragtay waxay dhaliyaan buu u sheeg arrinta marka diinta maxay ka qabtaa sharciga
maasha allah qofka haddaad markaad wax u sheegaysa aad tiraahdo waxan waa sir aniga adiga inagu egta haddaad waa sir tiraahdo waa xaraamna sirta lafaad maanu sir waa waa shayga wanaagsan ee qof kasta laga doonayo inuu sirta qariyo itmaanu sir marka waa inaad u sheegto aad tiraahdo waxan waa sir oo wax aniga adiga waxaa la qofku markuu hadalka kuu sheegayo soo xataa una kudhin wax siraa kuu sheegi laakin markuu kuu sheegayo hadalku u dhinacyaha iska firi ya waxa uu kuu sheegayo waa sir haka sheegi uu la baqayaaba de ina adi adiga keliya ti asaga labadiga tin buu fiirinay sooma marka kitmaanu sir waa amar in sirta la qariyo oo la sheegin qof wuxuu kugu siray haddaan dee qofka aada u sheegin waxa waa sir aadan dhihin de askaga sheegto wixii waa dee khaas ma idin ahaad ila waxun aad- adigu haddaad ula jeedin aad labadiina uga sheekaysataa laakiin umaana sheegin de markaa inay sirtaa dadka qaarna waxaa jira qaar aan hadalka celin karin marka waa waa sidaa hadday sir ahayd waa inuu sirta qali sirta in la fahmiyo lama ogolo ilaa uu qofkii asagu lahaa uu asagu sheego marka hadday dadka aad wax u sheegaysa farabataanna sir ma noqonayso taa qofka wax ku siraysato kaa ku siraysato kaa ku siraysatana dee intaasoo dhan sir wa wada wa wada noqonaysa hadalkaa uu bixi wax adiga aad xajin lahayd qof laad ku sheegi qofkuna ma hayn karo uu sheegi sooma marka sirta laakiin qof idin dhex martay may qisadiisi waad garanaysaan ee sida cumar markuu gabadhiisa xabso ahayd wuxuu dhi- u bandhigay sida abubakar xabsa bint cumar ma kugu daraa uu ka aamuso mayana muu dhihin haana muu dhihin. jawaab uma soo celin xoogaa way dhibtay sida cumar sida cusmaan buu haddana la hadlay xabsa binta cumar haddaa rabto waan kugu darayaa waan kasoo fikiri buu yihi sida cusmaan markuu cab- xoogaa ka maqnaa ayuu kusoo noqdo wuxuu yihi waxaa ii daahirta hadda inaanu guursanin waa mahadsan tahay marka sayid cumar wax yar markii la joogo sayid cusmaan uu ka baxay rasuulkaa soo doonay gabadha calayhi salaatu wasalaam xabsa bint cumar zawjaadka nabiga ka mid. marka de gabadha rasuulka waa lagu nikaxiyey abubakr markaas uu yimi sayid cumar wuxuu yihi ma laga yaabaa markaad ii sheegtay gabadha xabsa ii bandhigtay oo aan kuu jawaabi waayey inaad ii xanaaqday ma laga yaaba nacam buu yihi, "Waa ku xanaaq lanna wax baan kuu sheegay haddaad yani diyaar aad u ahayd xataa inaad ii sheegto waxay ku kalifaan kuu sheegi gabadha waxaan ogaa buy rasuulku inuu rabo calayhi salaatu wasalaam lanna sida abubakar dadka uu kaga dhowaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam khaaskiisu ahaa marka dadka kaloon ogeyn buu rasuulku u sheegay marka inuu gabadha uu rasuulku rabo uu sheegayo xabsa binta cumar ka waran waa gabar fiican saasaan ogaa buy marka anigu de gabadha uu rasuulku rabo hadduuna asagu iska dayin oo ka baxeen dee anigu ma guursan karo ma ma ma dhici karto waxaan kaloo diiday buu yihi inaan ku iraado war gabadha rasuulka rabe cidna ha u bandhigina cid kale ha u sheegin inaan ku dhahana sirta rasuulka inaan faafiyaan diiday calayhi salaatu wasalaam lanna asaga umbaa la rabaa in hadalka ugu horeeyo cid kale aan kasoo hormarinin waxaa kaloo ra- rabay maya haddaan ku dhihi lahaana hadduu rasuulku gabadha ka baxo inaan aqbalaan rawi hadduu gabadha gabadha hadduu ka baxo rasuulku inaan anigu aqbalaan rawi yidhahdo ajiibo aan ku ajiibo marka hadda waxaan kugu jawaaban karo waa sirta rasuulkana ma faafin karo mayana kuma dhigi karo gabadha hadduu ka baxo rasuulku inaan qaataan rabay sooma inaan aamuso saa igu kale oo ka raalli noqday de laanna wuu cudurdaar sooma waxay cudurdaarkii aamusiyey buu u sheegay sooma marka sirtu heerkaasay gaarsantahay nin xataa hadduu kugula hadla gabadhu ku yidhaahdo gabadhaas bal ka warano a hadduu ku yidhaahdo ninkaa gabadhaasuu doonaya hadhi ha ka hormarin ha ka hormarin lama ogola sharciga a haddaad og tahay hadduna xataa kudho inaad og tahay inuu rabana ama uu ku jirana adigu ha gelin adigu ha gelin laa yakdab laa yakdib axadukum calaa khidbati akhiih axadkiin iyun axadka kale gabadha uu doonay iyuusan ka daba doonin xuquuqda qofka muslimka isku leeyihin gabadha gabadha qof nin ku jiro ha ka daba gelin adigu ilaa unta ka baxayso duu guursadana dee waa guursada khayr saa dadku dhibaato weyn bay ku qabaan ya dhibaato weyn iyay ku qabaano rag baaba inu inaynu dadkaasun guurka raba ee yani ay dhibaato geliyaan geliy bay meelaha u galaan way ka dabagelayaan faduulinayaan lama ogolo waa xaaraam sharciga waa xaaraam wa marka sirtu waa shay weyn kitmaanu siri waa shay weyn qofka muminkaana inuu leeyahay sifadan yani sifo wanaagsan leeyahay oo wixii lagu aamino waa ammaanada gudan karo waa ammaanada sirtu sirtu waa ammaano waxaa lagu dhiibtay waa ammaano ammaanada inaad gudato marka qofka waa inaad u sheegto tira waxa waa sir haadaa beyni wa beynak waa adi adiga marka kadib inuu guto inuu faafiyo waa xaaraam sirta inuu faafiyo nacam
ninbaa wuxuu yidhaahay sheekhow arrinta hadda ninkan uu sheegayo oo kale ninbaa ku yimaada wuxuu dhahay gabadhan heblaha raba inaan guursado su-aalhay waa laba midan ay igu soo horeysaa inaan guursaa rabaa gabadhan iga waran Mhm.
gabadha adiga waxaad ku og tahay xumaan ama samaan Mhm.
haddaad xumaan ku ogto hadaasadu waa fiican tahay Mhm.
ilaa haddaad xumaan ku ogto oo ninkana ku yidhaahay ii sheeg gabadhaas inaad oga sheekayso xumaanteeda iyo ninkan hadda oo inuu guursado rabo wax dembi baa qofkaas ka soo gaari
alamiinu almustashaaru amiin saasuu rasuulku lehy alayh salaa slam qofka lala shawray waa aamin haddii lagula shawray oo lagula tashado siday xogtu ahayd inaad u sheegto qofka dabeecadihiisa iyo waxyaalaha dabeecadiisa wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku xun yahay dabeecadiisa isuu yahay inaad u sheegto dambi ma noqonayso haddii lagula tashado qofkaas taqaaneen aad ku weydiiyo ninkaasaan rabaa inaan la saaxiibo ee la la shirko waxbaan ku darsanaya gabadhaasaan rabaa wixii dabeeca oo ood ku og tahay oo sifaadkooda ah inaad u sheegto wa xanna ma noqonayso xan ma noqonayso waa inaa inanta aada u sheegto un keliya macnaha oo qofkaas ku weydiisay un aad tiraahdo dabeecadda iyo dabeecadda dabeecaddaas qof kale almustashaaru amiin qofka lala shawray waa inuu aamin noqdo waa inuu guto wixii uu ogaa uu qofka uga naseexeeyay wax adiga naftaada aadan jeclayn walaalkaana waa inaadan la jeclaanin a inaadan la jeclaan a marka dembi maha taas dembi maha
midda labayso dad waxaa jira xagga ninkaaxa markuu sarayaal iska joogo dhahayo zawjadayda waxaan rabaa inaan meerkeeda aan jadiidsado Mm.
jadiidiskaas la jadiidinayo iyadoo wax maaragtaaye ninse ninkaaxii hore nusqaan iyo waxba aanan gelin la soo jadiidinayo waalidkeedii gabadhan markii la ninkaaxay hadday welibay lahayd oo walaayadda welibaa laga doonay welibaa bixiya oo ninkaaxay Mhm.
midkan jadiidkan oo qofka asagoo qabo haddana uu dhahay waan jadiidsana shareecadda maxay ka qabtaa midda ayada
maasha allah Ya. kii hore kii hore yarduugo baan u malay jaceylkaa la cusboonaysiinaya ninkaa horta waa nin fiican baan malaynaya dadka hadda kuma badno ninkaa oo gabadhii inay ka yaabaysa inuu adigu meel kale oo islaan kale keene hadduu yidhaha haddaan ku cusboonaysiinaya adiga waa nin cajiib oo maaragtay gabadha niyada u dhisay Eh, xagga sharciga nikaaxa lagu celiyo mar kale najiidku waa in mar kale lagu celiyo haddana mar kale la mariyo xagga shareecada ku banaan tax dhibaato ama waa la iska samayn karaa dee nikaaxa markii la samaynayo sidii unbu haddana wixii shalay u baahnaa unbu u baahnaa maxaa yeele nikaax ma noqonayo haddaan waa in weligii uu joogo laga qaado walaayada ama ay gabadho markaa laga qaado walaayada oo ay wakiilato sheekha hadduu markaa weligeeda la joogo iyo meher jadiid
Ah, meherku wax dhibaataa ma leh Mhm.
meherku sidiisa waxa waaye eh, sidayse caqdiga ka mid baa meher meherku waa xaqay gabadhu yeelanayso laakiin caqdiga shardigiisa kuma xirno haddaad hadda siinina gabar markaad meersanayso haddaadan meher la siinin gabadha waxba loo magacaabay markaad la seexato meherku ku waajibay meheru mithil wax la yidhaha ku waajibay wixii gabdhaha lamidkaa lagu meeri jiray yaa kugu waajibay haddii wax la magacaabana wixii musamahaasa waajiba marka meherku waxba shardi maaha in calaa sulbi lcaqdi lagu magacaabo waa sunno waa sunno in lagu magacaabo marka meherku waxa dhibaato male haddii la rabo iska dayin kartaa gabadha meher ma bilaa meher ay dhihi kartaa Ah, iska laga kabtooga marka waa sidaa meher midka jadiidinta ku fiican markaas wey. faa'iidada ay leedahay hal dalqad ama laba dalqad inaad gabadha ku furto faa'iidada ay leedahay waxa weeye gabadhu intayna ciddada ka bixin oo saddex bilood ayna gaarin haddii dhiig ku dhacayo ama dhiig ku dhacayo saddex dhiigood ku dhaco haddayna dhiig ku dhacayo saddex bilood ayna dhaafin rajciyaad leedahay waa soo ceshan kartaa fursaddan hadday ku dhaafto oo gabadha ciddada ka baxdo dalaaqii waxay u dhimaanaana way furmaysaa kadib marka haddana haddii aada isdoontaan inaad dib isugu noqotaan oo dib u wada noolaataanna nikaax jadiida iyadoo nin kala guursanin ayaa nikaax lagu sameynaya aad samaysanaysaan faa-iidada uu leeyahay dalaaqa rajciga la yidhahdo dalaaqa halka ama labada saddexda ayaan lagu ordin waxaa loo leeyahay faa-iidada sharcigu leeda waa taas gabadha waa soo rajciyaysan intayna ciddadeeda guyin taa hadday ku dhaaftana nikaax baa lagu ogolyahay iyadoo nin kala guursanin laakiin gabadha haddaa saddexda xarki ugeyso ilaa uu nin kale soo guursado agteeda mase istaaga ilaa uu nin kale guursado Ah, maya hadduu awoodi waayo qofka waayeelka a una soomi karin dacam baa laga bixinaya dacam baa ka waajibay ah qofka yani waayeelka iyo qofka mariidka xanuunkiisu daa'imka yahay dacaam ubaa laga rabaa isagoon lagama rabo leanna ma soomi karaan wacala aladiina yudiiquuna laa yudiiquuna way kuwa aan awoodin kuwa aan awoodin dacaam bay bixinayaan Mm. Mhm. Mhm. Nono iyo waalid. Ah. Eh, hal waad ku horumarin kartaa iyada laakiin hal kuma horumarin kartaa qofka haddaad isaga u dirayso lacagta xaj siinayso xajka loo loo dirayo waa siin kartaa adoo weli xaj lacagta adigaad heshay waalidka waa ku horumarin kartaa laakiin masalan qof dhintoo kale inaad ka xajiso haddaad rabto inaad adigu xajiso haddaad ka xajinayso waa inaad adigu xajiso ko marka kadib waa ka xajin kartaa laakiin haddaad xajisiinayso waa xajisiin kartaa lacagtaa siin kartaa qof kalaa ku dari kartaa hadda hadduu dhintay qof kalaa lacagta u dhiibi kartaa oo ama xagga jooga u diri kartaa waad ka xaji baad leedahay waa laga xajin karaa waa lagu horumarin karaa waalidka haddaa rabto inaad adigu ka guddo qof dhintoo kale waa inaad marka adigu xajkaaga guddo Mhm. Mhm.
su-aal kale sheekh Mm.
isla su-aashaas weeye haddii il- aabbaha ilmo yar agoon oo ka dhintay hiriirihiisa oo ay jiraan oo yacni adugu lama oranayo xoolay haystaan laakiin Mm.
ay jiraan ilmo yar oo aan qangaar ahayn oo agoona we- hooyada hooyada ayida siyaasha adeeryaasha ay og tahay soomaaliya haddana ay ku nool yihiin iska baahan yahay ma laga xajin karaa aduguna inta aad joogtay oo xo- lacag kusoo xoogaa ku xajistaa haysatay maxaad ka xajin wasa macnaha xajkii haddaad u aadi ayaga ma- adigu aad aadi wax dhiba ma kaaga soo gaarahay hadday baahan yihiin oo adiga aad xoogaagii lacagaha hesha aad kusoo xajisay
ma adaa xajinaya masaajida waxaa jira ah maya dadka eh, dee dadka aad nafaqeynayso nafaqadooda kugu waajibayso markaad eh, adigu aad xajka aadayso shuruudda waxaa ka mid ah dadka aad biilka siinayso biilkooda kuu waajibay inta aad maqan tahay bisha aad maqan tahay ama ka badan aad maqan tahay biilkooda waa inaad soo dhigto marka ayaga biilkoodii waa inaad bixiso dee xajkan aad u aado aya waxa lagaa rabo waxaa way inaad biisho dee inaad biisho yaa lagaa rabo mar hadday ilmahaas agoonta walaalaha kula dhashay waad biilaysaa ayayda eelka dadki dadki biilkoodu kugu waajibay oo aad biilaysay weye dee lagaa rabay biilkooda wax kaloo u qumaayo hadduuna jirin ilmaha yarkee walaalaha dee xaq bay kugu leeyihiin cid kaloo waalid kale iyo wax kaloo kaa kafaala qaaday hadduuna jirin oo ayaga ku filan way dayacan yihiin marka inaad adigu inaad yani dhaqaalayso way wax u tartaba marka biil umay rabaan ayaga marka biilkoodii iyo waxoodii inaad u dhigto marka kadib ilahay xoolo kuu ziyaadiyo marka biil- yani xajka sideedaba yaa in yani wazaad iyo raaxilo wixii adiga kugu filnaa yani tikidkaagii iyo nafaqadaadi wixii kugu filnaa qarasha iyo dadkii aad nafaqeynaysay intaad maqan tahay wax ku filna waxa ka badan markaad hesho way markaad marka waa haji kartaa
raajinta oo xaaskaada aad soo raajinaysa ha
hurdada intaysa hore eh, ma u sheegi kartaa waalidiintaada ama maxay dhahaan ama waalidiinta Ah.
ama markhaati in meeshaas lagu helmaya
ha in markhaati la helo waa warkhaati in la helo yaa fiican bay leeyihin culimadu raajixa inkastoo haddaa adigu niyooto bacdigood ay qabaan inay rajacan noqonaysa laakiin sida fiican lianna oo inuu muran ka imaadaa laga yaabaa waalidka iyo waxba shardi maa ayada waad u sheegi waa kusoo rajicaysta haddii markhaatina oo u yeelisa markhaati haddii laba qof ay kaaga markhaati kacaan oo soo ceshaday xaaskiigaa tira xataa ayada ridlaheeda lama rabo haday tira ayada ma ima soo celin kartid mana ku doonaya laakiin waa soo celin karta adigu ninka askal rajciga ninka askal siduu dala- dalaaqa furinkaba uleeyahay soo ceshadan iyada ayada markaa wixii kale uu lagala xaalayo waxaa weeye un sidii kale lagu raaligelin lahaa yani meesha wada noolaasha laga rabaaye sidii kale oo loo maslaxayn lahaa waa la- markaas baa la sameynaya laakiin soo celinta ninka askale markhaatiin uu yeelaan fiican Mhm. Mm.
adoo xanaaqsan haddaad saddexda hal mar aad ku furtid Mhm.
Eh, ma hal may la mid tahay mise waa soo noqson kartaa
adoo xanaaqsan gabadha ma furi kartaa horta ka horeysa inaad saddexda inaad reebin Ah.
gabadha adoo xanaaqsan sax ma furi kartaa yani waad furi kartaa haddii lagu yidhaahdo hal iyo laba iyo saddex wax kaa dhacay ma furi karta haddii lagu yidhahdona dee hal ama laba wuxun doon ha noqday ma dhacay noqoni yani xanaaq inta badan sharcigu xanaaqa yani ooma yeelo qiil weyn xanaaq leanna xanaaqa dee dadku usala imaadaan inta badanna waxa lagu kala tegaya waa xanaaq ninaan xanaaqsanin ina xaaskiisa furo ya in kastoo gabadhi baa furay markuu kule wale kuletigi ku dhintay hadday furaytay soo ma sax qaarkood waxay leeyihin halkaa gabadha qaaqaysa inaad furto mooyaane waa man cabsanay bay qaarkood ku leeyihin ya cabsiduna xad bay leedahay gabadhii dee qofkan waxa aad ku cabsan karta waxaa qofku inuu ku dilayo ama dhib kale kugu samaynayo ama xabsi kugu ridayo waxuu dhib kuu keenayo kugu godiyey waana kugu samayn buu yiri taas waxay noqonaysaa cabsida qofka aan loo qabanayn hadduu u yeelo laakiin xaaskaaga ood ismuranteen oo guriga kama baxaysid inaad furto mooyaane taas cabsi ma noqoto gabadha waa iska qaban karta waa iska bujin karta waana ka tegi kartaa soo ma marka intaad gabadha furi lahayd inaad iska baxdaa ku raro hadhow haddii xataa waxbaa isbedeli hadaad furayso la keri waayo xal ay noqonaysa xataa in hadhow markaas ay noqoto mooyaane markaas aad isqabateenba gabadha dagaalkeedu wax kale maaha ay kula dagaalamayso haddaad is- isku dhacdaan waxaa weye furun bay ku leeyihin anaka kuma yeelay sooma ya marka hal way yeeli karaan gabdhuhu awood bay uleeyihiin meelaheenaan guriga way kaa cayrin kartaa ya day dawladda kugu dacweyso guriga way kaa cayrin kartaa inkastoo taa nafteeda haddii la iskula noqdo oo nin dee fiican adigu aad tahay oo guriga adigu aad kiraysay oo adigu aad yani nin mas-uul oo aad tahay taa nafteeda ma yeeli karto waxaa laga yaaba qaar badan baa nin ragkooda cayri lahayn baa ayagii la cayri ya guriga yaa ku qoran ninkaa ku qoran ay adaa ka baxaya leero ayadoo baryo noqotay marka ay ninkii loo la yidhahdo iska daa ya ayadii guriga ka baxday noqoto soo ma marka ragga qaar laakiin hadday baa gabadha tiraa bariis baan kugu wacaya basbo korontada dhan baa ka tegi so waa dhibaato waa dhibaato dawladda inay waxba ku yeeli baa laga yaaba inay xataa weliba adiga garab kursayn lahayd baa laga yaaba soo ma marka eh, in badan oo dad ka midana de waxbay waxbay wasaa marmaryaan taas aa dhowna dhibka u keenayso ma duu qofku wanaagsan yahay mar marka eh, saddex gabadha haddaad ku furto saddexda way dhe saddex haddaad gabadha ku furto saddexda way dhe xanaaquna ma noqdo cillad yani xadiis baa jira soo arooray xanaaqaas markii la fiiriyo xanaaqaas qofka xanaaqiisu uu gaarsiinayo weeye inuu garashada dhan ka tago waa qof la yaqaanaba hadduu xanaaqo yani caqligiisa dhan baa tegi wax alla wuxuu sameeyey isma ogo kaana waa yaraya qof dadka saa xanaaqu heerkaa gaarsiinayo ma badno yani waxaa laga yaabaa kunkiiba hal qof inuu noqdo marka sidaasaan xanaaqu inta badan waxweyn lagama soo qaado gabadha haddaad furto waad furtay ka furniinka in la iska ilaaliyo wey. laakiin hadda furniinka wuxuu noqday waxaan macnoba lahayn dhibaatada ugu daran oo weliba mujtamaceena soomaaliya haysato waxa wey waa furniinka gabadha waa la furayaa oo lagu noqonaya oo la furaya oo lagu noqonaya ya waad ku noqon kartaana dhibaato badan bay keentay oo gabadhii saddex buu ku furayaa hal baa kaa dhacday baa leeyahay waa lagu celinaya tukolaad lagu furayaa iska wadaya xataa saddexdii baa ka dhamaanaysa yaa hadduu hal ku furay haddana laba ku furay haddana waxaa leeyahay maya waad ku noqonay furniinkii awa talaaqii ilaahay uu sheegay nikaaxan waa la nikaaxiyey furniin buu leeyahay wakti buu lahaa aawo furniin furniin ma jira hadda in badan oo dadka ka mid ah bilaa sharci bay ku dhaq ku dhaqmayaan ad ku wada noolyihin ku noolyihin nolosha halkaa waa dhibaato reerkaa sidee u fiicnaani ilmaha halkaa ku dhashay sidee u fiicnaani soo mashaakil ma waa mashaakil oo guurku waa inuu yahay nadiif sharciga waa inaad raacdo marka saddexda dalqadood way dhacaysaa qofku hadduu saddexda dalqadood israaciyo saddexda ku saddexda qodobka kugu furay hadduu yidhaha saddexda way dhici waa furan tahay hadduu yidhaha hal baa dhici hal baad ku furan tahay ama labaad ku furan tahay hadduu yidhaha intaa magacaay baa dhici waan ku furay hadduu dhahana hal keliya dhacayso oo waxba uusa sheegin waan ku furay keliya hadduu yidhaha cadadkii buu ka aamusay hal dalqaday ku dhacaysa laakiin hadduu yidhaha saddexdii baa kugu furay uu magacaabay dee saddexdii baad ku furan tahay dee نعم
adoo dhimanaayo Mm.
aaska ma u tiltaami kartaa haddaan inta bacdiga laguma guursan karo
حاسد حاسد
بس بس بس كده واحد يقول لي الحاسس بده معك يقول لي بس واحد واحد ما شاء الله هو سؤالها هو سؤال بيعاونوه waxyaalaha qofku uu leeyahay ka mid maaha waxyaalaha uu leeyahay qofku inuu yidhaahdo gadaashay nin ma guursan kartid maya laakiin hal gabadhaada waa dhihi kartaa intaa wadanoo sheeg yani nusuusta waxaa kusoo aroortay gabadha ninka ugu dambeeya oo qabo ayay jannada kula noolaanaysa ninka ugu dambeeya ee adduunyada markay ka tegaysay nikaaxiisa ahayd iyo jannada kula noolaanaysa xaaskaaga waa dhigi rabtaa waa dhigi kartaa haddaan rabto inaan jannada igula noolaato haddaan kaa horeeya garashayga guursan waa khiyaar waa khiyaar de marka adiga aad kuu jeceshahay waxay leedahay ninkaan raba inaan nolosha la wadaago waa adiga maya ninkaan lama guursanayo laakiin lama guursan karo dardaaranku waxa qofku waxa uu leeyahay marka midda kale hal kale waa u dardaarmi kartaa nin fiicanna u sheegi kartaa hebel baa fiicanne hadaad hadday noqoto inaad guursato hebel guurso taana waa dhihi kartaa hebel guurso waa dhihi kartaa laakiin gadaashay ma guursan kartid maya ya asayga ay qaad asaydu dee waa sharci sayda af soomaaliya ma naqaana ixdaad waa ciddo ciddo gabadhu ciddadu markay gasho ciddadu waa ixdaad inay gabadhu isbasaasiso inay gabadha isbasaasisa weyn idadu ka sharciga waajibka ka dhigaya waxa maaragtay asaga ninka uu khiyaar u leeyahay ma aha gabadhu hadduu ninkeedu dhinto cidday geli afar bilood oo cidda iyo toban bilood cidday geli ciddadaasna waa wax ilaahay lagu waajibiyey oo gabadha lagu waajibiyey ciddadaasna waxa weeye tarku ziina wa tiib inay waxa udgoon iska dayso isqurxinta isqurxin la labisiyo soo qaadato yani raqba guur gabadha hadday labisato isqurxiso nina aan lahayn waa raqba guur guur bay rabtaa marka taasaa loo diidaya sharcigu ma labisan karto waxyaalaha gabdhuhu isku qurxiyaan oo dhan cilaanka iyo hurudka iyo waxaan samarmariyaan iyo waxaan oo dhan may indhakuurka iyo kulli looma ogolo wax udgoonna looma ogolo labadan baa loo diidaya gabadha asayda waa intaa yani waa wax udgoon iyo quruxda in laga tago maaha in mara cad madaxa loogu xidho asay anaga waxaan naqani ya gabdhuhu waxyaala masar madow iyo waxbay madaxa ku xidhaanay markay laga dhinto mid cad baa madaxa loogu duubi raggii baa la leeyahaa weysanina gabadhan miya macnaheed guurka ma suurooya marka midaas cad xawasheedu maa saliidda ay marsan iyo gabadha ciida saliidda ay saliidada gabadha madaxa marsan ma oga ha asayg way ku jirta
maya saliiddu ziina maaha ziinana maaha dhiibna maaha waxa udgoon basaa la diiday saliidda udgoon baa la diiday saliidda udgeysa waxa udgoon saliidda iyo barafuunka iyo loosh eh, yani looshinka iyo waxyaalaha ud- udgoon oo dhan iyo ka tegi gabadha saliidda iska caadiga ah iyo subagga iska caadiga ah iyo kuwaas way iska marsan kartaa marka wax qurux keenaya maaha wax ziinana ma keenayo wax carfayana maaha marka gabadha maaragtay dharkeeda caadiga iska qabi qabayskeedu waa iska caadi waa iska shallaysan waa un ziina loo diidaya inay is- soo labisato ziina baa loo diidaya marka intaa horta la cidada waas Mm. maxaa tiri Mm. maxaa ka sugaysa maxaa ka sugaysa ilaa iyo toddoba beri baa sunnaha canigu markuu dhasho ilaa maalinta toddobaad baa sunnaha ilaa uu ka qaangaarana waa u samayn kartaa ilaa uu ka qaangaaro markuu qaangaaro kadib adiga uu kaa wareegay asaga waa mahad had sunnays aqasho ama iska dahay intuu laakiin intuu sagiirka yahay oo ka qaangaarin oo un baa bixin karta dadkaan hore aan u samaynin intuuna canugu qaangaaro uu samayn karaa hadduu marka hore faqiir ah hadduu mar dambe wax helo uu samayn karaa Mm.
ilmaha ilma dhalay ilmihiina qaar wuu u waqdalay Mhm.
qaarna ma waqdalay Mm.
qaarkuu waqdalay haddana magacoodii wuu iska hilmaamay qaarna way dhinteen qaarna way nool yihiin Ay.
haddana haddana inuu waqdaluu rabo haddayna wuxuu waqdalay ma garanayo maxaa dhaca wuu hilmaamay magacii kuu hilmaamay kuu waqdalay kii kale uu kala garin lahay
haye ma iska ma iska magacaabi kulli oo ma la waqdalay bas waa iska dhaafi muxuu ugu yeeraa ilmaha ya kii loogu qalale maaha ya
magacaas kii loogu qalale maaha wuu waqdalay laakiin waa isaga darmay Mm. Ay.
ilmahana qaar nool iyo qaar fitrada way leeyihiin Waqlashu horta waa sunna waajib maaha waqlashu waa sunna waajib maaha de qofka hadduu samaynayana shay sunna uu sameeyey magacanba magaca u bixinaysa inaad waxna u gowracdo ood waqlasho taasay ahay sunnadu daa markaa sunnadii ka tagtay de haddana waxaa lagu yiri intuu canugu ka baaluqaya waa loo samayn karaa marka hadda khiyaar buu leeyahay wuu samayn karaa hadduusan samayninna sunnay ahayd waa kor oo dembi maaha Mm. لا هو عايز المال وعاد مقدور من الفقير يعني عبو بل وحوا نعم هذا عنو قاعد او بقى في حسنه وخير هذا مو بقى في حسنه وحلوه قرع واولاد الوالد فوق فقير كحول ورا كانت فدري
haddaan rabo qof inaan siiyo dadkii buu ukeenayaa male qofkaasaan siiyey oo way ka bixiyeen mise anaa iska niyeysanaya qof baana u dirayaa shib baan ka odhanaya hal qof baana siin ma siin karaa oo kori karo hal qof.
ah hal qof bal Iyaga- iyaga baro.
hal qof baa la siin kara zakaatu fitriga zakada ilaa saddex qof in la siiya zakada maalka ku fiican baa leeyahay lakin zakaatu fitriga hal qof baa la siin karaa dadka aad ka bixinaysa zakada laakiin ayaguna Wa- ma- waa inaan u sheegaya waa waa baxshay An- marka.
anaa Habkan jecel.
oranaya, habkan. awalba waa ama iyaga Anaa bixin jiray.
iyaga u dul jiray iyaga bixin jiray hadda haddaad tira Hadda qof baan rabaa.
hadda haddaad tira anaa bixinay waxaa idin adheer baan siinaya waxba shardi maaha laakiin maadaama aad awal u diri jirtay day ku weydiiyaan zakaat fitrigii maxaan samaynaa sida xaalkeedu yahay anaa bixinayo haddaad tira basle adaa ku gada qiimahana adiga ama saar.
adaa qorsheeda intii qof walba marka waajibaysa waa ogtahay laba qiimaha kiilo iyo bar qiimo.
baan qiimaysanaya yaa.
ya ha shan qof lix qof haddaan ka bixinayo ilaa toban qof ha qof walba waxaan ugu dhufanaya laba keliya mar laba kiiliya baan inta qiimaha ay tahay markaas
inta qiimaheedu ma Qiimo haddaan ku siinayo markaas qof baan u diraya aye
waa kaa diraya boqol dollar hadday noqoto konton dollar hadday noqoto Ah.
baan- baan qof baan u diraya iyagana way ka bixiya baan leeyahay saas noqon qiimada waa sax hadda dadka ameerika joogo to- toban dollar baa lagu bixiyaa qor aa dadka qiimaha bixinayo waa toban dollar haddaad bixinayso waxba raashinka ma waxaad ka jooga hadhihin haddaad lacagtada madaxyaha bay iska tiriyo todo- yani todoban dollar ka dhigto markaas tuban waa ogolahay laakiin inay aan ka badata ama
way ka badan hadday ka badato waa ziyaada inay ka yaraato unbaa kuu dara sharciga markaad wax bixinayso inay ka yaraato unbaa kuu dara mooyaan wixii ka bato waa ziyaada Ah, مثلا ماشي لو كيلو بر لغاري ولا 6 كيلو بعيد وزيادة وزيادة ويتبقى لنا الراشنال مركي ليلة هذا دون دولار حاجة مركي الراشنال ليلة ويتبقى لنا دون دولار بطلان على الوقف صدح قوم لي تبقى لنا دون دولار راشنال ليلة
dolarkii bariiska ayaa saddex kun Mm.
labaatan iyo shan bariiska ugu fiican Yeah. kaas kaas waxaa waa saddex kun oo shilin weliba laba boqol oo shilin kaasaan ugu fiican bariiska ugu fiican ugu qaalisan kun iyo shan boqol aan la helaa kun iyo lix boqol kun iyo sideed boqol sidaas waa kugu qiimo ila kaasaan ugu fiican
مرحبا lacag yar waa
العجل ما شاء الله تقبل الله تقبل الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله